waxaa habeennimadii xalay ka bilowday deegaanka gobolka gardafuw ee puntland roobab lixaad leh iyadoo maantana roobabkaasi ay ka da-ayeen deegaankaasi iyo deegaanada kale ee ku dhow ee gobolka bari roobabkaasi ayaa waxa ay kusoo beegmeen xilli laga cabsi qabo duufaano la sheegay inay kusoo wajahan yihiin deegaano ka mid a gobolka bari ee puntland faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada boosaaso roobkan ayaa xalay iyo saakay waxa uu ka da-ay deegaamo ka tirsan xeebaha gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya oo ka mid ah dhulka puntland gudoomiyaha gobolka gardafuw dictor muuse saalax guuleed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay ay curashada roobku ka bilaabatay raasiga gardafuw ee degmada caluula xalay gobolka gardafuw raasigu kasoo baxay sagaal saac buu bilowday meesha la yidhaahdo tooxin buu kasoo bilaabay ilaa hadda waxa weeye labada dhan roobkii waxa weeye maxaa rabaa badda cas iyo badda indiya labada waa jira iyo buurahaba waana soo dhawaaday sida hadda laleeyahay oo waxa weye ilaa taageer buu ku sugan yahay roobkii intaan u warayno roobkii ilaa hadda waa jiraa bareedo waa ka daa'iyaa caluulo waa ka daa'iyaa meesha la yidhaha murcayo xaabo intaasoo dhan waa jiraa ilaa moodiye ilaa taageer buu hadda kusoo sugan yahay meelo badan oo waxa weeye xalay uu ku bilowday baa ilaa hadda roobkii ka socdaa wax dabaylana ma sheegin laakiin waxa weeye hadda waxaa naloo sheegay meesha la yidhaahdo xoogaad in dabaylo ay ka jiraan qoraxaad iyadana sidoo kaleeto waxa weeye inay dabayl hayaan waxa weeye raasiga ayay manaa ka sokaysaa baargaal iyo waxay udhexaysaa tooxin islamarkaasna waxa weye waa buuranay kun iyo toddoba boqol oo fiid bay saaran tahay halkaas waxa weye dabeylaa laga sheegay oo beerihii iyo maxaanaba hadda ay silsilayso maamulka puntland ayaa dadweynaha u diray fariimo uu ugu sheegayo in roob dabaylo wataa uu kusoo wajahan yahay deegaamada gobolka bari ee ku teedsan xeebaha hase ahaatee guddoomiyaha gobolka gardafuw ayaa sheegay in dadku ay horay uga feejignaadeen meelaha biyomareennada ah waxa weeye ma hayno wax waxyeelo ah sababtoo ah dhowr saadaasha hawada dhowr jeer ayay sheegtay in manaa maxaa roob soo socdo islamarkaasna waxa weeye wacyigelin badan iyo wargelin badan baa la sameeyey wax dhibaata ah oo hadda xagga badda ka jirana ma jiraan badda cas iyo badda indiya intabana looma sheegin sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa guddoomiyuhu sheegay in roob mihigaan ah oo dabaylo wataa uu ka da-ay gobolka gardafuw islamarkaasna uu jaray wadooyinkii ay dadku isticmaali jireen bishii december bay ahayd roobab badan baa ka da-ay roobabkaasina wax badan oo dhibaato ah waa geysteen waxaa kamid ahaa jidadkii quudin jiray deegaanka oo dhan sida maxaanaa deegaanka waxa weye wadada dhabaaqa iyo lafagorayo xoogaan intaba waxyeelaa soo gaartay gaadiidka badda iyaguna saas oo kaleeto waxa weeye roobkii uu siyaaday oo muddo badan uu hayay iyagana dhibaatooyin iyo aalad badan baa ku luntay roobkaasi wuxuu da-ayay toddoba casho roobkan oo ilaa iyo iminka da-aya ayaa waxa uu ku curtay degmooyinka qandala balidhidhin caluula baargaal iyo dhammaan tuulooyinka ku teedsan dhulka xeebaha ah ee ka tirsan badda hindiya iyo badda cas mana jirto wax khasaare ah oo uu u geystay dadka iyo duunyada faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso